الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال cala bn cabdirxmaan baa xadahahu ee xadaha sulaymaan buu u warramay weeyo damiirkan xadahahu sulaymaan buu laabmaya can abihi abihi cabdiraxmaan baanu ugaba warramay can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala laa yenbagii uma habboona oo waxa laa'iqu u cunama ama uma bannaan maaha bisidiiqin ruux sidiiqa an yakuuna inuu noqdo lacaanan mid lacnad badan ruuxii sidiiqa ahaa sidiiq waa dee ficiil oo kolley wuxuu keenayaa mubaalaqa ama kasre waa alkathiiru sidq waa kii runta badnaa iyo dee alkathiiru tasdiiq badhe wax rumaynta uu rumeeyo dee yaqiintiisa iyo tasdiiqiisa uu badnaa dee ahaa saadiq alqowl walficlna ama jaanibkaa badsanaya ruuxa sifadiisu ay taa tahay wuxu laa'iqa ma aha oo dee isma qabanayaan weeye inuu sidiiqna yahay gees kalena uu ruux habaar badan ama lacnad badan yahay an yakuuna inuu noqdo lacaanan mid lacnad badan macnuhu waxa weeyaan ruuxa dee man kaana saadiqan fii aqwaali wa afcaalih ruuxa isagu runta badan bal rumaynta uu wax rumeeyo wixii la doonayay in la rumeeyana isagu badsadee dee maqaam kaba gaadhay in kahrat lacn khuluqiisa iyo dabeecadiisa maaha oo kaasi labadoodani isma laha weeye hadduu sidiiq yahay tan iyada kuma sifoobin khuluq iyo dabeeco uma aha ruuxaasna ma gaadhayo martabadaas sidiiqiyo lacnadiisu ay badan tahay laa yenbagii lisidiiqin an yakuuna lacaanan bal markaa in macnuhu waa taas oo waa sajrin laysaga sajrinaya lacnadii ruuxa martabadaas ama kuba sifoobay ama wax ka gaadhay mana aha dee martabadii abubakar sidiiq oo taacidii may gaadhin ummadda kaba mid oo isaga ummadda uguba fadliga badnaa laakiin ruuxa dee isagu runsheega ah ee tasdiiqiisuna badan yahayna xadi buu ku leeyahay sidiiqiyadaas oo dee keligii un kumay koobnayn dee mansiladii ugu sarrayseen dadkii kale kula sinaanunbuu kaba gaadhaye ina sifo iyo khuluquma ahaa dadka caynkaasa lacnad badan dee kolley lacaanana waa lacnad badniyo dee ruuxii kolkol qalad waa ka dhici karaa wax naadirah iyo waxa dee bal matalan kolkol way ka dhici kartaa laakiin inu laakiin tani ay dabeeco u tahay oo uu badsado iyada khuluqiisa maaha sifadiisana maaha xadaثanii abu qurayb qaala xadaثana khaalid bn mkladi can mحamed bn jacfari can اlclاء bn cabdالرaحman bhada اsnaadi mثlah xadaثnii سwayd بن سacيidi qala xadaثnii xfs بن maysarةa عan زayd بn aslma أna cabdالmلك بn marwana cabdالmلك بn marwan ayaa bacثa diray ilىa أmi dardaai umu darda ayaa wuxuu u diray banjaadi anjaad waa waxyaalahan adigu aqalada lagu qurxiye gogolsha iyo asaaska u ah waa asaas aqal iyo dee gogol aqal buu u diray min cindihi isaga xaggiis hadiye ahaan ayuu iyada ugu diray falamaa an kaana bal cabdilmalik ibnu marwan dee kolley waan garanaynaayo waa ka waktigii dee isagu noqday markii dambe welibana ibnu zubayrna laba dilayna dee isagii baaba noqday khaliifada muslimiinta iyo amiir almu'miniin oo wax munaasico ama cid kale oo dee la yidhaaho way markaa kagaba mudnaydo meesha ama ugaba horreysay may jirin waa amiir اlmؤminiin cabdilmalik ibn marwan qolooyinkii isaga kaba dambeeyeyna waxaan dee cumar ibn cabdilcaziiz ahayn ilaa reer dowladdii reer banimayo ay suulaysay waa dadkiisii un ama waa dadkii isaga kaba beermay un awlaaddiisii un bay ahaayeen bal haddaba in cabdilmalik ibn marwan ba umu dardaana waa umu dardaa suqra kolley umu dardaa ilkubraa iyadoo riwaayo ah kitaabkeennan ama kutubtan ba aan hayno wax riwaayo ay ku leedahay ma jirto waana saxaabiyad magaceeda khayro la odhanayay bintu xadrad umu dardaa ilkubraa ee tani waa umu dardaa isuqra aynu horena usoo marray waana haweeney caalimad ah faqiihad ah oo zaahidad oo caabidadna ahayd weeye abu dardaana waa kaba dhintay dibna umay guursan isaga dabadii haddaba umudarda ayaa wuxuu u diray waa haweeney dee kolley aqoonteeda iyo cilmigeedna laba yaqaaniyo zuhdigeeda dumarkii taabiciyaadkaana kuwii uguba heer sarreeyey uguba mudnaa jaanibkaas ba ahayd anjaadna jamcu najad weeye oo waa waxyaalahan asaaska iyo aqalka laguba qorxiyo gogoshi iyo waxyaalaha caynkaasa taasba weeye ayuu u diray falama an kana data laylatin markuu ahaaday habeen waxaa daahirkuna yahay si waxay marti u ahayd walow dee dimishq ay wada joogeen waayo de waa kan hordu kaba kacay iyadna way joogtaa kamay dheerayn waa tan dhawaaqiisa maqashay oo malaha dee dayfna way u ahaydba falama an kaana markuu aaday data laylatin habeen ayuu qaama cabdulmaliki cabdulmalik uu kacay min aleyli habeennimadii ama habeenka dhexdiisiibuu kacay fadacaa wuxuu u yeedhay khaadimahu khaadimkiisiibuu u yeedhay fakaأnnahu khaadimku waaba isagoo abdaa caleyh hore ugumu imanoo hore ugumu jawaabinoo waxaad moodaysay inuu ka raagay markaas falacanahu markaa cabdulmelik uu lacnaday khaadimkii falama asbaxa markuu waa bariistay ayay qaalat lahu umu dardaay umu darda ayaa waxay ku tidhi samictuka waan ku maqlay alleylata waa habeenkii dee xalay ahaa dee kollay subax baa la joogaayo weli gelin dambe intaan la gaadhin alleyla waa wax la isticmaalo lacanta adigoo lacnaday khaadimaka khaadimkaagii xiina dacawta markaad u yeedho hore kugu iman waayo adoo lacnadayay ayaan ku maqlay dee arrinkuna waxa weeyaan ma habboonay leedahay iska daayo taa iska ilaali waatan daliilkeediina sheegayso faqaalat waxay tidhi macnaa arrinkaasi waxa dee bannaan maaha ama dee waxaa iska dhowr waayo samictu waxaan maqlay abadardaayi abadardaa yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi laa yakuunu ma noqonayo allacaanuuna kuwa lacnada badani ma noqonayaan shufacaa kuwa cid u shafaaco qaada maalinta qiyaamaha walaa shuhadaa kuwa markhaatiyo ah oo sida marka dee ummaddeennan muxamediyadii ummadihii kale ay dee ambiyadoodii markay beeniyaanba ay ambiyadii loo ay marag ugu noqonayaan iyo ay u markhaati furayaan iyagiina ay ku markhaati furayaan shuhadadaasna ma noqonayaan oo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha saasaan maqlay abudarda oo rasuulkii ilaahay kaba wariyey ee bal arrinkaa iska ilaali oo ka joogsay leedahay xadiidku bal duruq buu leeyahay duruqdan yar dhammaynaynaa xadaثna abubakr بn abi shaybata و abu qasaan almismaciy وacaasim bn nadr الtaymiy qaaluu waxay yidhaaheen xadaثna muctamir bn sulaymana وxadaثna isxaaq bn ibrahima qaal akhbarana cabdالrazaq kilaahuma can macmarin waa cabdالrazaq sancaani iyo muctamir ibnu sulaymaan baa labadooduba xadiidka waxay ka wariyeen macmar ibnu raashid ayay ka wariyeen macmarna marka ayuu ka warinaya can zayd ibni aslama markii hore xafs ibnu maysara zayd ibnu aslam xadiidka ka warinayey imaka macmar baa kaba wariyey fii hada lisnaad nafidu bmacnaa ba weeye waa bi hada lisnaadi isnaadkii uu zayd lahaa oo de ana cabdilmalik ibna marwan iyo de intii inoogaba damso de adigu waa umudarda can abidarda xadiidku taasuu noqonaya inay isagoo cabdimalik sanadka ka mid ma aheen bimili macnaa xadiidi xafs ibni maysarata xafs ibnu maysara xadiidkiisii mid la macnaawo xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna mucaawiyaة bnu hishaami can hishaam bni sacdi can zayd bni aslama وabi xaazimi can umi dardaai can abi dardaai samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul oo hishaam ibnu sacad oo laba idhaaho yatiimu zayd ibnu aslam baa xadiidka zayd ka warinaya laakiin zaydun maaha maanta zayd waa lala wadaagsadoo abu xaazim baa la socda abu xaasimna waa abu xaazim alacraj salaamatu bnu dinaar weeye marka labadoodaa ka wada wariyay can umi darda can abi darda annahu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu ina lacaanina kuwa lacnada badani laa yakuunuuna ma noqonayaan shuhadaa'a kuwa markhaati yaro fura oo markhaati gala oo dee taas ma noqonayaan walaa shufacaa cid shafaaco qaadana ama kuwa shafaaco qaadana ma noqonayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ma shafaaco qaadayaan shaahidnama iyo shuhadana ma noqonayaan xadiid kaloo lacnadu waa inoo dambeeyaaye laakiin imika xadiidkan iyo bal imika abudarda uu inoo wariyey ta iyada inooguma sugani horta iyo dee kii ka horeeyeyba waa zajrin layska zajrinayo layska nahiyaya lacnadii iyo iyadoo xadiidka waxaa inoogu sugan ruuxay taasi dabeeco u tahay ee khuluq ay u tahay ee badsada sifadan ah dee waa sifo aada u qiimo badane inuu yahay mid shafaaco qaadayo oo dad dee walaalihii ah ehelkii ah dad macaariftii oo naar waajibsaday uu shafaaco qaadayo maalinta qiyaamaha manziladaa ma yeelanayo shafaacadiisu ma soconayso macnaa manziladaa iyo martabadaa sare ee lagu mudanayo ruux naar la waajibsaday in ruuxii uu u ergeeyo shafaacadiisina loo aqbalo naar lagaga badbaadiyo kaas ma noqonayo taa kuma sifoobayo arrin kalena dee shaahid ma noqonayo kolley xaggan shuhadadana ee wejkay ugu shuhre ma ugu mashhuursan ee ugu xoog yeelan waa ka aan horreysiiyo oo maalinta qiyaamaha markaa ummadihii kale intay rusushoodii beeniyaan ummaddeennu ay u markhaati furayso rusushu inay risaaladii gaadhsiisay oo iyaga ay wixii loo faray loo soo dhiibay ay gaadhsiiyeen dadka shuhadada noqonaya ka mid maaha waxaa kaloo la yidhi adduunyadaba shuhada ma dee way faasiqoobayaan kol hadday waxaan badsadaan nahyigan ay ku dhacaan lacniguna waa dembi xun oo bal waati aynu kitaabuliimaan kusoo marray walacnu lmu'mini ka qatlih ruuxa mu'minkaa lacnadiisa la lacnadaa dilkiisay la mid tahay waa dembi kabiire ah markaa ruuxa waxaasi ay caado u noqotay waaba faasiqo dee shahaadaba adduunye ma gelayaba in bal macno saddexaad oo ah shuhado ma noqonayaano dadka caynkaasa lama waafajinayo inay shahiid noqdaanna waa la yidhi bal qowlka hore ayuun baan kuma daysanaynaa marka in arrinkuna waxa weeyaan oo dee ducadani ama habaarka caynkan ee lacnad laysku habaaraya dadkii mu'miniinta ah akhlaaq fiic fiicnaa akhlaaqdoodii maha waayo mu'miniinta ilaahay wuxuu ku sifeeya dee waa naxariis iyo taas ay iyagu dhexdooda isu naxariistaan buu ku sifeeyey waana ti aynu axaadiid kuba soo maray casharkii kan ka horreeyey xagga mu'minku mu'minka kale inuu dhisoo kale u yahay inay dee xagga kalgacaylka iyo taa iyo taraaxumka iyo tacaadufka kaba dhexeeya ay jasadoo keliya iskuba wada yihiinba mu'minku inuu mu'minka kale wixii uu naftiisa la jeclaa laba jecel yahay marka ruuxan ruuxa muslimka ee kale lacnad ku habaaraya naxariista ilaahay inuu kaba fogaya kuba habaaraya taasi ee arrintu ay tahay inuu naar geliyo dee inna naxariis agtiisa ugu sugan ruuxan iyo xubi iyo jacayl uuba haya iyo cadfitiimaba jirtee bal waa nihaayat lmuqadaca watadaabur bay leeyihiin culimadu waa isgoyn nihaayadeedba weeye markaa sidaa daraaddeed baa dee waana taa walacna mumini ka qatlin markaa waxay noqonaysaana in isagii mansiladaas iyo sifaadkaa fiic fiican ee shafaaca iyo shahaadaa ama taas inaanu mudan ruuxaasi gees kalena lacaanin rasuulka ilaahay dee halkan intaba siiqa mubaalaquu kaba cabiray macnuu waxa weeye ruuxa qalad waa ka dhici karaa mar baa dee dee laga yaaba hadday lacnad aanu caado u lahayn ay kol kaba dhacdoo kale sida dee dunuubtaa kale ruuxaynay cismo meeshii ma jirto macsuumiin maahay kol kol kaba dhacaysa u ruuxina kaba soo noqonayo marka dambena dibu isagaba ilaalinayo maqaamkan kama mancinayse laakiin waa ruuxay caado u noqotay dabeeco u noqotay iyo khuluq arrinkani uuba yahay taasba wey xadaثna mحamed بن عabاdi وبن abي cmara qala xadaثna marwan yani yani اlfazariya marwan ibn mعaawiya alfazari wey can yasiid huwa bnu kaysan can abi xaazimi can abi hurayrata imika sanadkii kan ka horeeyey waxay noogu sugnay can zayd bn aslama wa abi xaazimin abu xaasimka waxaan ku fasirnay inuu yahay salamat bnu dinaar oo sikaaru taabiciin ah caalim zaahida ahaa abu xaasimku abi hureyre ka warinaya kaas maaha waa ninkaa hore ka weyn oo dee salmaan laba yidhaaho isaga halka kaa salamaan la yidhaha kani waa salmaan weeye abu xaasimkani waa ninkai abu hurayrka labadoodna horeynu kitaabka marar kala duwan ugu soo maray abu xaasimkii aynu aragnay sahl ibnu saacad inuu ka warin jiray iyo abu xaasimkan abu hureyre ka wariya waa isla kunyo waa isla taabiciin laakiin way kala wenyihin qaala wuxuu ihi abu hurayra qiila waxaa la yidhi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow udcu calى اlmushrikiina gaalada habaar oo gaalada habaar baa lagu yidhi o qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii aniga lam ubcad laima dirin oo lacaanan xaal aan ahay mid lacnad badan habaar badan oo dee waa kan oo isagii waxaa loo diray wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin raxmaddiina waxaa laga mida inuu dee la jecel yahay inay soo hanuunaan intaasna uu sabrayo dhibkoodii iyo uuba sabrayo iyo adigu waa wixii dhibkoodii uuba sabrayo isagoo dee uguna yeedhayo xaqii una ducaynaya horena waa ti aynu soo marnay markii reer daws la yidhi habaar yihi allahuma hdi dawsan taasaynu soo marnay waa ti aynu uxudiyo kuba soo marnay iyadoo dhiig kaba da-ayo inuu yihi allahuma kfir liqowm dee nebi buu kaba warramayay iyadoo taasoo kalea kolley waaba isagaa barhkood yidhaha allahuma kfir liqowmi fa inahum laa yaclamuuna oo kale iyo bal markaa ayn waxa weeye haddaba aniga layma dirin ka had iyo goor habaarka badan bal naxariis la-aan iyo naar in la galo iyo halaaga in la muto dadka had iyo goor kuba habaara wainamaa bucisu waa lay diray raxmata naxariis oo de waa iska markaa maba habaaray haddii dee waqtiyada qaarkood dad wax gaaroo dhib badana sameeyo weliba muddo kooban ahayd dee aynu soo marnay sida ricli iyo dakwaan iyo cusayo iyo barhkood baa ishaare taa dabadeed inay ahayd taa dabadeed inay ahayd si xaaladaha hore mansuuq tahay bal waxaan len de waa waxyaalo khaasa oo gaara oo bal matalan sifadii guud waa tan bay ahayd naxariis baa loo soo diray dad dhib badan la yimi kol kol haddii uu rasuulkii ilaahay dee uu yar habaaray markii dambena waaba loo diiday oo dee laysa laka min alamri shay un baa sooba degtay bal waxa weeye waxay ahayd sifadii rasuulku tan weeye dee naxariis baa laba diray waa u sabrayey waa ugu yeedhayay xaqa wuu la jeclaa inay hanuunaanba inay iyagu dee diidaan un mooyaane isaguna waa kiyaa kuba dadaalayay oo inii lam ubcas lacaanan wainamaa bucisu raxmatan bab man lacanahu الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam ruuxii rasuulkii ilaahay lacnado aw sabahu uu caayo aw dacaa calayhi amase habaaro habaar aan lacnad ahayn walxaal laysa huwa isagu ahla lidalika ehel aanu ahayn waaba ruuxu dee qalad ha kaba dhaco aanu ku talagelin oo waxaan rasuulka ilaahay kaba keenaye laakiin marka la eego xaaladiisa iyo arrintiisu maaha dee ruux ehel oo waxaan mutay maaha siladani ha kaba dhacdo qaladkani ha kaba dhacdo waa ruux camalka loo saalixa leh iimaan fiican ba leh oo dee umuurahana dee kolley ay isagaba dee qalado dhacay un ay tahay iyo wax uu had iyo goor u camdiyey wuxuu ku talagalayba aan ahayn un ehel uba ahayn arrinkaas kaana lahu wuxuu noqonayaa lacnadgii rasuulka ama habaarkiisi iyo zakatan dahaaru u noqonaya wax isaga dahiraya waajran ajri buu noqon wa raxmatan intuba alfaadiya xadiidka inooguba imanaya wey axaadiid bal kolley waa riwaayaad waxoogaayaa inoo iman doona intooda badan waan sraacin doonaa qeydkan uu walaysa huwa ahla lidalika uu ku qaydayna axaadiista inteeda hore o dhan inoolama socoto axaadiista iyadoo mudlaqa oo markaa lagaba faa'iidaysanayo guud ahaanba ama ehel ha u noqdo ama yaanu ahaani bay timee laakiin xadiidka qaybaha ugu dambeeya inooguba iman doona ayaa qeydkaasi kuba sugnaa axaadiista mudlaqa inoo horeysa intaasay kuba qaydantay markaa saa daraaddeed horta ballaqbadan wadaynaa dee kolleyna taas weeye waayo waa xadiid waxoogaaya waa baab iska yar dheeraan kare xdثna زhير بن حرب qال xdثna جرير عن الأعمشh عن أbي الضحى عن مsروq عن cاشhaةa kolley dee ruwaaduna waa ruwaadii inagu soo noqnoqonaysa iyagoo bal xataasan u kala warinaya أcmaشh iyo abuضحى iyo masروqna waaba taabiciinu intuba waa reer kufa qaalat waxay tihi caaisha dakala calaya calىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay waxaa usoo galay rajulaani laba nin fakallamaahu way la hadleen bishayin waxbay kula hadleen laa adri anigu ma ogi oo ma garanayo maa huwa waxa ay kula hadleen wuxuu ahaayay yidhaaheen faaqdabahu rasuulka ilaahay bay ka cadhaysiiyeen waa labadaa nin falacanahumaa rasuulka ilaahay uu lacnaday oo wasabahumaa uu caayay bal dee uu saaray falamaa kharajaa markay baxeen kolley waa waxay la yimaadeen oo dee waa tan hadalkaa ay rasuulka ilaahay kaba cadhaysiiyeen markay baxeen baa qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi man asaaba min alkhayri shay-a ma asaabahu haadani man asaaba ruuxa asiiba ee dee asiibay shay-an shay min alkhayri ka mid ah bal mantan dee waa maxal rafcay dhacday ama waa ibtida ahaan khabar baan isaga qadaranaynaa oo kol kolna waa tacbiir yar yimaado oo dee halkan umahay meelo kalena kolkol dhaca oo marka la yidhaha dee ruux hadduu san un doono inuu san kuba laqbeeyo laqbadii yar ay adkaanayso in sidee laysu saari lahaa ama isasaarkii iyo tarkiibkii man asaaba ruuxii isagu asiibay min alkhayri shay-an shay min alkhayri khayr kaba mid ah fa huwa faa'izun kaasi waa badbaaday waa liibaani weeye ma asaabahu bal halkan walaakin laakin ma asaabahu khayrkaa asaabahu khayrka damiirka ku jiraana khayrkiibu u laamaya khayrkaa may asiibin haadaani labadan oo macnaa ninkii dee khayr helay ama xaggaa kala kulmay khayr waa ruux la yimaanay waa ruux badbaadaya lakiin labada nin khayrkaa lamay kulmin weye khayr lamay kulmin khayr may asiibin waaba digan dee lacnaday ee caayi ay markaa taas qaala wuxu uhi wamaa daaki arrinkaasi muxuu yahay oo imaka eeg man asaaba min alkhayri shay-an fa huwa faa'izun khabarkii markaa waan ridan ma asaaba walaakin ma asaabahu hade laakiin ma asaabahu khayrkaa may asiibin dee lagu badbaadayo ruuxii asiibay uu noqday ku badbaaday ama nabadgalay aadaani labada nin may asiibin khayr lamay kulmin qaala wuxu uhi wamaa daakin muxuu yahay arrinkaaga aada sheegayso eena khayr ula kulmin qaalat caaisha waxay tihi qultu waxaa hi lacantahuma o sababtahuma waad lacnaday waabad cayday qaala wuxuu dha wamaa calimti miyaanad ka warhayn caaishay maa wixii shaarata aan kula shuruurtamay caleyhi rabbi de waa wacdi uu rabbigii ama wuxuu dee shardi uu dhigtay ilaahayna subxaana watacaala u fulinayo oo uu kaba aqbalay oo qultu waxaan idhi taa miyaanad war u hayn bay caaishay miyaanad ogeyn qultu waxaan idhi rasuulka ilaahay baa shardigii sheegaya allahuma ilaahayow inama ana basharun anigu bashar baan ahoo dee cadha kol kol ee mana aha inuu iskaba cadhoonayo una san oo kale nimankan baa wax uu ku cadho ka cadhoodo laba yimi ko marka haddaba bashar baan ahoo waan cadhoonayaa saa basharba u cadhoodo fa ayulmuslimiina muslimiinta ruuxa ka midee lacantoo aan lacnaday aw sababtoo ama aan caayay aan caayo ama aan lacnado fajcalhu lahu fajcalhu kaba yeelo sabiga ama lacnadkaa lahu waa ruuxa muslimkaa zakaatan dahaaro ugaba yeel uu dembigii kaba dahirnaado waa naxa iyo waa naxariistii bay noqon iyo wa ajran ajri sawaab iyo ajri ugaba dhig waana imika halkan waa guud ahaanba ee laakiin qeydku waa inoo dambeeya sheekuna uu tarjamada ku qayday walaysa wa ahlan lidalik ruuxii waxaan geystay ee galabsaday ehel u ah kaasi waa ti waa ruuxii aan ehel uba ahayn qalad ka dhacay uuna rasuulkii ilaahay arrinkani kaba soo saaray laakiin isagu la arko inuu leeyahay dee waxa weeyaan camal saalixa iyo iimaan toosan iyo qalad wax ruuxan kuba jira aan ahayn zallo ka dhacday oo arrintu ay tahay ruuxa caynkaasa een ehel u ahayn ilaahw dere naxariis uga yeel ajri ugaba yeel dembi aada kaga maydho ugaba yeel bal markaa taas bu ihi marka arrintaasaa jirto oo haddii ehel aanay u ahayn ilaahay subxaana watacaala wacdiga caynkan ee anigu dee shardigaygani igu ballan qaaday inuu ii oofiyo waa ii oofinayaayo wax gaadhaya oo halaaga oo arrinkan ay ku mudanayaan ma jirto haddaanay ehel u ahayne duhri baa rabbi uga yeelaya xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyata waxadaثanaahu caliy bnu xujrin asacdiyu waisxaaq bnu ibrahima wacaliy bnu khashramin jamiican xaalay yihiin can ciise bni yunusa oo eeg labada hore sheekh abubakr iyo abu qurayb abu mucaawiyay ka wariyeen saddexda dambe waxay ka warinayaan jamiican saddexda dambe u wadaaye ciise bnu yunus kilaahumaa waa abu mucaawiya ciisana waa abu mucaawiya ciisana labadoodna can ilacmash bihada isnaadna waa isnaadkiisii can abiduxa can masruuq can caaishata naxwi xadiidi jariirin xadiidkii uu jariir bn cabdilxamiid acmash kaba wariyey mid laba mida ayay markaa abu mucaawiya ciise bnu yuunus xadiidkoodana yahay wa qaala fi xadiidi ciise laakiin marka la eega riwaayada ciise ciise bnu yuunus xadiidkiisa wuxuu ku yihi fakhalawaa bih oo fasabahumaa walacanahumaa o akhrajahumaa fakhalawaa bi markaa dee caaisha may ag joogin way la gooni noqdeen rasuulkii ilaahay khalawaa macnaa waa labadii nin bihi binabiyi sala allahu calayhi wasalam markaa waa kuwan hadal waxbay yidhaaheen uu qoonsaday rasuulkii ilaahay ka cadhooday fasabahumaa walacanahumaa o akhrajahumaa welibana uu saaray xadaثna mحamed بn xadiidka caaisha bal horta halka aan ku dhaafno waayo axaadiثuna waa axaadiث isla wada mawduuca isla wada baaba dee markaa intaan sraacin karnaan sraacinayna xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn نmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna اأcmashu maanta acmash markii hore waa inoogu sugnaaye waa xadiid kaloon kii ahayn kii caaisha maaha عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر أنو بشر بان أهي markaa dee saa basharu cadhoodana waan u cadhoonayaaba awqaadda qaarkeed fa ayumaa rajul markaa kolkol cadhadaasi waxbay iga keenaysaa weeye fa ayumaa rajulin ninkii kamid aho oo min almuslimiina oo sababta waa shaksi kastoo ama shaksigii muslimiinta kaba mid ee sababto aan caayo ow lacanto aan lacnada awjalatuhu amaan uleeyaba oo ujeeddadu waxbuu geystay waa wax kaba dhacay laakiin sida kale qaladkani ha kaba dhicisiisa kale waa ruux dee iimaankiisa iyo baljaanibkaasi uu fayow yaho hagaagsan yaho maaha ruux waxaan zillo ka dhacday uune dee w maaha sida kale ruuxu xun ma aha aan uleeyo fajcalha lahu zakata waraxma ilaahu dahaaro iyo naxariis ugaba yeel arrinkaas waa wixii xaggayga ugaba yimi ee noocaasa وxdثnا بن نmayri qال xadثna أbي qال xadثna الأعmشh عan أbي سفyاn عan jaaبiri عan النaبiي صلى الله عليه وsلم مثlh eg haddaba xadiidkii markii hore acmash welibana moxamed ibn cabdillahi bn numayr oo aabihii ka warinaya acmashna cabdillahi bn numayr baa kaba sii warinaya sanadkaasuu ahaa waxaa xadiid abu hurayru ahaa oo acmash abu saalix buu kaba wariyay can abi hurayra maantana waa acmash iyo sanadka intiisii hore laakiin acmash yaa sheekhiisu yahy abu sufyaan dalxat bnu naafic oo ka warinaya jaabir ibn cabdillaahi xadiidkuna waa kaa hore abu hurayre mid laba mid ah laakiin maxaa jiray ilaa ana fiihi zakatan wa ajran halkan zakatan wa raxmatan ay ahayd maxaa yidhi raxmada bedelkeeda zakatan wa ajran intaasaa kuba sugnayd xadiidka jaabir walow xataa duruqdiisa qaarkood ay dee aynu arki doono inay kolkol ajri bedelkeeda wax kale ay dhaceen xadaثna abu bakr بn abi shaybata وabu kuraybi qala xadaثna abu mucaawiyata xa وxadثna isxaaq بn ibrahima qaal akhbarana ciise bnu yunusa kilaahuma abu mucaawiya ciisa can ilacmash waa qolooyinkii xadiidka abu hurayrena ka xadiidkii caaishana kaba wariyey ayaa maanta acmash biisnaadi cabdillahi bni numayrin isnaadkii cabdillaahi bni numayr mila xadiii oo laakiin isnaadka cabdillahi bni numayr muxuu ahaa labuu lahaa de ibn cabdillahi bni numayr waa can ilacmash can abi saalix can abi hurayrata iyo cabdillahi bni numayr can ilacmash can abi sufyaan can jaabirin taas buu isnaadkiisu ahaa labadaa dariiqba waa lahaa labadaa saxaabi haddaba iyaguna waxay wariyeen ay acmash ka wariyeen xadiidka cabdillahi bni numayre laba saxaabi markaas oo dee acmash laba sheekh laha labadaa sheekhna laba saxaabi ay kasii kala warin ay kasii warinayeen ayay iyagunaba wariyeen لكن غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر مxوu yahay xadيiثkii hore ee أبو هريرة waxaynu ku soo aragnay oo عبداللahi بن نمير أعمش kama wariyey فاجعلها له زكاة ورحمة xadiidkii jaabirna maxaynu soo aragnay فاجعلha له زكاة وأجرا intaasaynu ku soo aragnay ciise bnu yunus abu mucaawiya ma abu mucaawiya waxba kama bedelna tii hore waa labadii umsi bay kala yihiin laakiin ciise bnu yunus riwaayadiisa ayaa maxaa kuba ahayd ta abu hurayra faاjcalha lahu zakata waajran markaa ta jaabirna faاjcalha lahu zakata waraxmatan intaasay de adigu waa yar markaa waa is yardha waa lafdigii un labadii lafdi une waa de bal maala labada riwaayo baa saa kala macnuhuna laakiin waa mid keliya wax ziyaado o inooguma suganna ma jirto bal xadiidkii abu hurayra iyo kii markaa jaabirna aan halkaa kuba dhaafno xadiid kaleo abu hurayra ayaa inoo bilaabmayo wuxuu yihi mslim xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna اmغيraةu yعni بn cabdالرaحman الxizamiya عan abi الzinaadi عan اlأcraج عan abi hurayrata an النabiya slى الlahu عalيه waslم qaala allahuma ilaahayow waa tan shardigii ini anigu aتakidu waxaan yeelanaya cindaka agtaada cahda balan lan تklifanii aanad dee ii oofinaysid weey o aanad igu gub yeel adigu aad i oofinaysid oo dee kolley klf wacdi ilaahay subxaanaه wataعala xaggiisii kaba dhacay waana wacdigu rasuulkiisii ugu ballan qaadeen fainama waa kan wacdigii ama cahdigii fainama ana anigu basharu bashar baan ahay kol kol waxyaalaa iga dhacaya dee waasan oo kale nimankan iyaa ka cadhaysiiyey qalad ba de markaa waxay sameeyeen kolley rasuulka ilaahay arrintiisan waxaa keenaysa un mukhaalafo uu muuqday oo mukhaalafo sharciya oo uba muuqatay laakiin de dadkii baa kala duwan ruux zallo ka dhacay ay tahay iyo ruux waxani ama nifaaq ama wax kale ay kaba soo saareen dadkii baa kala dunaanaya waxani ay kaba dhaceen oon isku mid ahayn fainamaa ana basharun faأyu lmu'miniina mu'miniinta kka ka mid ee aadaytu aan dhibo shatamtu aan caayo lacantu aan lacnado jalatu aan uleeyaba ama aan jeedlo fajcalha lahu arinkaas iyo bal arin waxaa igaba dhacay xaggayga ee xaggayga ka gaadhay isaga waxaad uga yeeshaa salaatan salaada waa naxariis halkii raxmad aan kuba soo maray wazakaatan duhri ugaba yeel iyo wax dahir dee uu markaa dembigiisii kaga da markaa ka dahira waqurbatn dhowaan iyo wax adiga usoo xaggaaga usoo dhoweeya ridwaankaaga iyo naxariisaada ay waqurbatan tuqaribuha aada dhaweynayso baha waa arrintan iyo waxyaalahan dee bal matalan isaga xaggiisa aadahee gaadhay ilayka adiga xaggaaga aada ugu dhaweynaysid yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ahdigaas ayuu ilaahay laba galay rasuulkii ilaahay xadaثna بن abي cmر qال xadaثna سfyاn qال xadaثna abu الزinاadi bhada اisناadi naxوh ilا أnhu qaala wuxuu yihi aw jaldhu waxa weeye waa abuzinaad riwaayadiisan laakiin markii horeba abuzinaad waan soo haynay can اlacraje waxaa ka warinaya markaa hore mغيraة بn cabdالرaحman imika waxaa ka warinaya سfyaan ibn cuyayna maxaa dhacayna markaa lafdiga فأي المؤمiنiiن aadayth شhatمth lacanth in jaladhu oo halkii jaladhu markaas ayay jaladhu macnaha ujeedadu ta'dii baa lagu idqaamiyey daalkii oo ta'dii baa daal loo bedelay markaa labadii daal baa la israaciyey oo laisku idqaamiyay ta'dii baa markaa daal loo bedelay oo jaladhu qaala abuzinaad wuxuu ihi wahiyo luqatu abi hurayrata macnaha reer abi hurayre reer dawsiyo ayay luqadoodu tan ahayd oo markay sidan oo kale ay tahay halkan jalatuha dee carabtii kale luqadii mashhuurkayd ay tahayde dee ta'dii sideedii loogu dhawaaqaya daalkuna waa reeban yaho imaka xataa idqaam ma jiro oo haddii dee la idqaamayo daalkii inta ta loo bedelay in ta'da kale laba shadayo taasi idqaam bay ahaan lahayd imaka halkan idqaam jaanibkan ma jiro iyaga waxay ahayd inay idqaamaan oo weliba ta'da ay daal u bedelaan daashiina daasha ku idqaamaan luqadii abi hurayraheeda ujeedadu luqadii kale waa abi hurayra ayaa san ugu dhawaaqo de waa luqadiisii jaladuhu markaase waxa weya arrinku waa maxay wainamaa hiya jalatuhu arrinku waxa weya jaladuhu jalatuhu wey xadaثnي سلaيمان بن مcbd qال xadaثna سلaيمان بن xرب qال xadaثna حماد بن زaيد عن أيوب عن cبدالرحمن الأعرج عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه weli xadiث waa inoo socotaa weli xadiثkan abu hurayra inoo soconaya xadiث jaabir oo kalena waa inoo dambeeya markii horena jaabir iyo abu hurayreba laba xadiث ay leeyihin baa horeeyon kuwan ahayn xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layثn can سacيid بn abi سacيidi wاlmqburi can salimi mowlى النaصriyiin salim الsablan iyo salim mowla adugu dowsi iyo waa ti inaynu kolley soo marmaray waxyaalo dhowroo laguma sifeeyena bal u yimaadana aynu hore usoo aragnay qala wuxuu uhi salim samictu aba hurayrata yaquul samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul allahuma inamaa muxamadu basharu muxamed waa bashar yaqdabu kamaa yaqdabu lbasharu oo de haddii laga cadhaysiiyo kol kol waana mukhaalafo sharciya o rasuulka ilah wataynu soo maray kaana laa yantaqimu linafsi laakiin waa marka xuduudii ilaahay ama xaqi ilaahay ama wax dee kuba tacalluqsan shareecadii oo mukhaalafat taas baa cadhadiisa keenaysay وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه لن تخلفنيه فأيما مؤمن آadيته أو sabبته أو جلدته فاجعل له كفاaرة إلah كفاaرة ugaba yeeل وقربة تقرب بها إليka يوم القيامة xadaثnي xرmلة بن يحيى قال أخبرنا بن wهب qال أخبرني يuنس عن بن شhاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أbي هريرة أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل اللهمa فأيma عبد مؤمiن waa adoon kastoo مؤمiنa rag iyo duمarba sabبtu aan caayo فاجعlo de waa wax isaga xaggiisa ka yimine فاجعل ذلika arinkaa waxaad uga yeeshaa lahu isaga qربة إlayka يوم القيامة wax wasiilo oo kuu soo dhoweeyo adiga xagga ridوaankaaga iyo adiga ku usoo dhoweynaya ilah ugaba yeel de waxaana weeye waa ruuxaan ehel u ahayn أxaadiثani lakiin waa mطلq xadiidkii qeydku kuma sugnaa تirjamadan kusoo aragnayna weli waa inoo dambeeya xadaثnي زhayر بن xرب وcبد بن حmaydi qال زhayر xadaثna yعqوب بن إbrاhيم qال xadaثna بن أخhi بن شhihاab عan camihi wa adeerkii بن شhihاab qال xadaثnي سacيid بن المصyب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له كفارة ugamadhig طهاaرة ugamadhig يوم القيامة maalinta قياamة أxaadiثta weli way noo socotaa waa kan xadiiثkii jaabiran sheegayena xadiiث anasna waaba kaba sii dambeeya xdثnي hاrون بن عبد اللh وxجاaج بن شhاaعير qال xdثnا xجاaج بن محمد qال qال بن جurayج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشhر وإن اشhtaرdت waxaan شhardiyay عalىa ربي عزa وaجل rabbigay korkii oo de aan waa cahdigan uu ilaahay agtiisa dhigtay ilaahay weydiistay ilaahayna سubحaanaه وataعaalى waa ka aqbalay waa cahdi ilaahay agtiisa u yaala ilaahayna wuu oofinaye أyu cabdi min المسلimiina sababthu أو shatamthu ka adoon kastoo مسlimiinta kamidoon caayo ama de waa isla midoon an yakuna dalika lahu inuu arinkaas waa sabiga ama shatimgaasi u noqdo de haddii wax ka weyna ay tahay sida jaldigii oo kale waana wax dee tacziir um dee kolley daahirkee uu laba yimi sababteeda zakatan zake ilaahw iyo dahaaro ugaba yeelaya wa ajran ajri xadaثnي بن abي khلف qال xadaثna rwح qاx وxadaثnah cabd بن حmayd qال xadaثna abو cاaصm جamيعا عن بن jurayج بhada الاسناad mثlh waa isنaadkani makaan kaba soo baxnay mid laba mid ah bal kolley axaadiثtu de way noo soconaysaa macnuuna waa dee muuqdaaye waxa ay tahay in rasuulka ilaahay salawaaت الlahi وaسلaaم عalيه kolley maaha ruuxii oon dee wax uu geystay oo uu bal matalan arrinkan rasuulka ilaahay ka keenay aanu jirin inuu iskaba caayayey ama lacnadayey ama wax kuba dhufanayey bal arrintiisu cafi iyo sabri iyo safxi bay ahayd oo waa tii aynu horena waxyaalo usoo marnay dee kutubtana way inoogu sigantahay sira iyo axaadiisba bal waxyaalihii badnaa ee laguba sameeyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu bal matalan u dulqaatay u sabray hadalladii ay barhkood yidhaaheen icdil yaa rasuul allahi iyo haadihi qismatu maa uriida biha wajullaahi iyo bal waxyaali kale bal kuwa ay dee intay go-iisii kuba qabteen kusoo dhufteen haddana lahaa waxay marka xoolahan ilaaheed haysa wax iga sii iyo malka arrintiisu cafi iyo taas bayd bal xataa kama buu cadhoonahay hadduu cadhoodana cadhadiisii dee waa qarsanayey oo sida dee markaa kaa yidhi ba in qismadan ilaahay daraaddii loolama jeeda lakin haddana waa kii sabre ee yihi nebi muuseba inta in ka badan baa lagu dhibo u sabre marka bal waxaan letahay lakiin maxaa jirta hadduu ruuxani wax mukhaalafo oo sharciya kuba kaco dee saynu soo maray rasuulka ilaahay naftiisa uma argudan jirin lakiin haddii xuquuqdii ilaahay ama lagu tacadiyo iyada marka caynkaasa dee waxa weeyaan ma aamusi jirin kamana joogsan jirin waana kaas dee wixii bal matalan taa haddaba arrinkani waxa weeyaan un kolley tan keenaya rasuulka ilaahay cadhadiisa keenaya sida nimankaan soo marayba in waxa ay tahay un horta waa wax keenay iyo sabab lakiin dadkii baa kala duwan san marka horeba sheegnay mid waa ku dee ama ka reer miyigee qallafsanee dee dabeeca ahaanba waxaan u ahayde rasuulka ilaahay xurmadiisi iyo taas ba aan garanayn hadduu waxyaalo kuba kaco kuwa waa munaafiqiintii iyo iyo bal kuwa caynkaasoo iyagu dee arrinkana ehel bay u ahaayeen waxaana markaas iyada taasna kuwii loo jeeday maaha dee ruux muslima ayaaba waxa dhacaysay oo dee iska toosan inay qalad kaba dhaco siisa kale waa fiican yahay haddii dee loo eego dee isaga sirtiisa la eego waa ruuxa arrintiisu ikhlaas iyo iimaan fiican iyo rasuulka ilaahay jacaylka ay tahayba shareecada ilaalinteeda qalad kaba dhacay ay tahay rasuulka ilaahayna tiibaaba dee keentay inuu ama sabigan laba yimaado ama hadal laba yimaado ama haddii awqaada qaarkeed jaldiba yimaado dee jaldigaa imaka maba hayno wax uu dee hadalladan kale un mooyaane marka tii buu ilaahay weydiisay ruuxa caynkaasi in ehelka u ahayd in ilaahay subxaanahu watacaala ugu bedelo dee naxariis ugu bedelo dembi dhaaf ugu bedelo kafaaro taas buu weydiisay waana tan imika axaadiidan si guudba iyada inooguba sugan bal hadallana way inoo dambeeyeen intaas dhaafsanba oo axaadiida kale kuba imanaya xadaثnي زhayr بن xرb وأbu mعnin الرqاشhiي وlفظ لزhayri qاaل xadaثna cmr بن يuنuس qاaل xadaثna عكrimaة بن camaari qاaل xadaثna isxاaq بن abi طلxata qاaل xadaثnي aنس بن maliki qاaل sanadka nin inagu cusubi ma jirto waa dadkaynu soo arki jirnay lakiin meel baa jirta un wuxuu hi isxaaq ibn abi طلxata awowgii baa loo tiiriyey waayo saynu soo arki jirnay waa ninkii caalimka isxaaq ibn cabdالlahi بn abi طلxata anasna de cabdullahi bn abi dalxa xaggooyay ka walaal ahaayeene isagu in abi dalxa maahaye dee in abi dalxa dhalay isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxa kitaabkana uu kusoo noqnoqdaaba horena waa ta aynuuba soo aragnay isaga iyo walaalihii kuwa kamidoo laakiin isagu ka axaadiis badan yahay aabihii markaa uu dhashay iyo sidii kuba dhashayna waa ti aynu hore usoo marnay bal intaasun baa halkan yar jirta oo awowgii loo nisbeeyey sida dee rag badan oo ruwaadda kamidaba awowyadood looguma nisbeeyo wuxuu hi xadaثnي aنس بن maliki qاaل kanat cinda umi sulaymi umu sulaym agti agteeda waxa kuba sugnaa ama ku sugnayd yatiimat gabadh agoon ah wahiya umu anasin umu sulaymtani maha cid kale ee waa anas kan xadiidka warinaya hooyadii fara'aa wuxuu arkay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam alyatiimata agoontii ama gabadhii agoonta ahayd ayuu arkay maalin faqaala wuxuu ihi anta hiya adigu ma iyadii baa tahay laqad kabirti waad weynaato waxa dee suurtagala dee kolley waxa weeyaan waatana caruurtuna horey uba kortaayo dee waxaa laga yaabaa sanadiiyo laba ayaa isbedel weyne kaba muuqdaayo iyadoo yar buu ogaayo muddo dabadeedna iyadoo dee roonaatay oo weynaatay buu arkay markaasuu rasuulka ilaahay ku yihi anta waxa weeyaan hiya adigu iyadii baa tahay ma tii yarayd baa tahaye dee umuslaim laba joogtay ama agoondeeda agoono dee gabadhii agoontahayd ee haysay ba ahayd laqad kabirti waad weynaatee laa kabira sinuki macnaa daadaad uma weynaatee waa lafdigan dee laa kabira sinuk waa tan farajacat ilyatiimatu tii agoonta ahayd ayaa may ayaa laabantay ilaa umi sulaymin tabkii xalay ooyeyso dee waxay ogaayeen rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ducadiisana ilaahay waa aqbalaya dee habaarkiisuna waa taasoo arrintii waa arrin dee mashhuuray ahayd in ilaahay ducadiisa aqbalo dee markaa taas oo kale dee tiibaa iyadii ilmihii yaraa naxdin iyo warwar kuwa beeray iyo dee inaanay weynaan ahaynba dib ba halkaa u dhaafahayn ayay dee kalo rasuulka ilahay ducadiisa ilaahay ama habaarkiisan ilaahay aqbalayo laa kabira sinukim umu sulaim ay ku noqotay faqaalat umu sulaim ba waxay tihi malaka ya bunaya inantaydii yareede maxaa ku helay qaalat iljaariyatu inantii baa tidhi dacaa calaya nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ui habaaray oo wuxuu igu habaaray allah yakbara sini sinigu imika waa ti dee cumrigii baan sheegayna maha erigii maaha da-daydu ama sinigaygu inaanu weynaan oo taas aanan korinba taasuu igu habaaray faalaana imika laa yakbaru sinii abadan ilaahay waa aqbalayaayo werigayba da-daydu dee ma weynaanayso aw qaalat waxay tihi qarni qarnigana haddaan eegno waa ciddii dee qarnigeeda ahaydba de waxaa kaloo dee qarni la yidhaha janib aras baba la yidhaahyo dee labada ruuxe isku da-diina markaa qaaliban waa iskuma dhowaadaan oo xaggiida lakiin waa shaki un baan leenahay waa manaa sini un weeye fakharajat umu sulaymin markay saa tidhi dee rasuulka ilaahay ducadiisa iyo arrintaasna way ogaayeen markaasay umu sulaym baxday mustacjilatan xaalata iyadoo degdegaysa oo taluusu wareejinayso oo khimaaraha hagoogteediibay ama dee waa wixii ay dusha kaba xidhanaysay madaxooda kuba qarinaysay ayay madaxadiisaa ugu duuduubtay oo tudiiruhu calaa ra'siha madaxadiisaa ugu wareejisay oo macnaa daynay baxday doonaysa xataa laqeed way baxdayba ilaa ay la kulantay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam faqaala lahaa rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa laki ya uma sulaymin maxaa kuu sugnaaday markuu arkay iyadoo degdegayso dee siiba ayuu ihi maxaa kuu sugnaaday umu sulaymay taas buu ihi qaalat qaalat waxaa tihi ya nabiy llahi adacawta calaa yatiimati gabadhii agoontahaydee yatiimadaydii miyaad habaartay qaala wuxuu hi daka ya uma sulaym waa maxay arrinkaasi umu sulaym muxuu kaasi qaalat waxay tihi zacmat waxay sheegatay oo dee iyadii ay sheegaysaa anaka dacawta inaad ku habaartay allah yakbara sinuha inaanay sinigeedu weynaan walaa yakbara qarnuha qarnigeeduna waa dadka cumrigeeduna aanu korinba onu weynaanba qaala wuxuu yihi anas fadaxika rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa qoslay oo wuxuu yihi uma qaala wuxu uhi yaa uma sulaymin amaa taclamiina miyaadad ka warhayn ana shardii calىa rabbi shardigayga ee rabbigay korkii ahaaday iyo cahdigan rabbigay agtiisa dhigtay inuu yahay an ishtaratu calىa rabbi rabbigay inan korkii aan shardiyay macnaa adigu aan dee cahdi baan dhigtay isagaan dee arrinkan weydiisay ilaahay buu weydiistay waana shardi ilaahay kaba aqbalo ah oo faqultu aan idhi inamaa ana basharun ilaahu bashar baan ahay arضى kamaa yarضى الbasharu sidaa basharku u raali noqdo waan u raali noqon waaqdabu kamaa yaqdabu اlbasharu dee kol kol haddii wixii cadhada kenya ay yimaadaan cadhadna shay qaariya tahay saa basharkuba u cadhoodana waan u cadhoonayaaye faayuma axadin dacawtu calayh ruux kasta oo dee aan anigu waa shaksi kasta oo aan habaaro oo min ummati ummadayda kaba mida bidacwatin waa halkan halkii tarjamada inoo qaydaysa axaadiisii mudlaq ahaydna dhammaan inoo qaydaysa dacwo iyo aan ku habaaro laysa laha biahlin aanu ehel u ahayn mudan hadday lacno tahay iyo hadday wax kalaba tahay aanu mudan waxaan deebel maalan aan weydiistay an tajcalha lahu inaad ugaba yeeshid dahuura wazakata waqurbatn waa alfaadihaynu soo maray oo yuqaribuhu biha yuqaribuhu uu dhaweynayo kale daahirko tuqaribuhu bay ahayd be laakiin waa irtifaat yuqaribu ilaahay dhaweynayo biha waa dee umuurtaas dee waxa weeyaan dahaarada ugaba yeelay minhu yom xaggiisa uu dhaweynayay yowma alqiyaamati macnaa shardigaasaa jira ilaah baa cahdiga aan laba dhigtay cahdigaasna ilaahay uu eefinaya marka arrinkan dhib kaba imanaysaa ma jirto bal xadiidka horta waxaa inoogu soo kordhay qaydkii waa inoo soo kordhay markaa axaadiisan imakaan hayneyna markii hore waxaan nidhi oo dee waa su-aal kollay timaado say ku dhacaysaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxaan habaar ehel u ahayn lacnad aan ehel u ahayn inuu habaaro inuu caayo taasay uba dhacaysaa iyadoo macsuum yahay oo ilaahay subxaana watacaala dhowray uu ka xafiday wixii ama kaba dhowray ka ilaaliyeyba wixii aan banaanayn oo dhan dee arrinkan ina wax banaan maahaba marka u dee bikayri xaqin yahay bal taas markaa kolley jawaabta culimaduna midi waa arrinkaa horeen soo sheegnay oo aan dee tee aan horreysiinay oo ruuxani waxaan waa geystay waa mukhaalafo isaga kaba dhacdayba ee laakiin marka la eego daahir ahaan ha waajibsada ee baatinka marka la eego xaaladiisa hoose marka la eego wuxuu isagu u laabmayay xaggan khashe iyo ikhlaas iyo marka taas la eego arrinkan baatin ahaan ehel uma aha daahir ahaan wax ka dhacay mukhaalafo kaba dhacday oo kuba mutayaba jirte bal markaa waa taas oo dee rasuulka ilaahayna daahirkan buu raacaya wixii saraa'ira ilaah baa tawaliyaya marka haddii ruuxan bal qaladkani ha kaba dhacee laakiin wanaagun ugu hooseeyo oo qalad ka dhaca ee tee laakiin xumaan ninkani caado u ah iyo dhaqan u ah arrinta aanay ahayn ayuu ilaahay weydiisay taas waa macno ana macnahaan marka horeba ku yar celceliyeen horreysiye macno labaad baa jirto xadiidkan dee makaan u soo qaadayno in arrintan ba ay tahay sabbigan iyo ducadani waxyaalo aan maqsuud ahayn oon macnahan daahirkay keenayaan aan loogaba jeedine carab marka la eego carabkooda kusoo noqnoqonayay hadalkooda ay ku adkeynayeen waxa laakiin ka dhalanaya ama kaba ratimaya aan loogaba jeedin horeynu usoo maray taribat yamiinuk taas oo kale aqra iyo xalqa oo kale iyo baynu soo maray marka alfaadaha caynkaasee laa ashbaca allahu badnanuna waa inoo dambaysaa laa kabirat sinukana waa tane waa hadallo hadalkooda raaci jiray dicaamo ahaan iyo adkeyn u raaci jiray aanay waxaan lafdigani macnihiisu yahayna aan looga jeedin taasba marka waa hadallada caynkaasa oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadday kasoo fulaan dhici karta inay xaqiiqadoodu waa xaqiiqo duco iyo habaarba weeye iyagu laakiin habaar loogama jeedin oo dee kaas rasul taribat yamiinuka rasuulka ilaahay way kaba dhacday caqra xalqaana kitaabkaynu kuba soo maray sakiladka umuka oo kalena taasna iyadna rasuulka ilaahay waa wax kaba sugan marka alfaadaha caynkaasna waa wax carabi kuba hadli jirto dicaamo iyo adkeynin loogaba jeede macnahaysan iyo aan xaqiiqadiisa loo jeedin laakiin de waxaa dhici karta inay saacad ijaabaga waafaqdo in rasuulka ilaahay ducadiisii weeye ay halkaa wax kaba yimaadaan marka arinku waxa weeye maaha wax kalaba eh waa hadallada caynkaas ehe aan looga jeedin xaqiiqadii ducada loogama jeedin laakiin ay suurtagal tahay inay iska waafaqaanba ijaabo oo ruuxii waxani ay kuba dhacaan tibuu cahdigan iyo shardigan ilaahay agtiisa dhigtay oo markaaba maaha waaba de walow de xadiidkii ugu horreeyo inay kaba cadhaysiyeen taasi de macnahan kolley aynaan kuma fasiri karin taa kale aan kuma fasirayno arrinkuba waxa weeye waa weji labaad ama jawaab labaad oo culimadu ay kuma jawaabaan bal waxaan leeyahay labadabana axaadiisa waan kuma wada fasirayna tanna way jirtaa sida xadiidkan imaka inoo dambeeya iyo kan aan kaba baxnay iyo ka inoo dambeeyo kale iyo kuwa horeon kuma xambaarayno ruux dee wuxuu u laamayaa marka baadinkiisa la eego wanaagun ay tahay laakiin zallo ka dhacday iyo khada kaba dhacay rasuulka ilaahay tan ay kaba keentay bal labadaba macnaa markaa waan kuma fasiraynaaye laakiin kan baa waxaan leenahay macnaha labaad iyo wejkaa labaad ay culimadu sheegeen oon xadiidkana kuma fasirayno habaar ugama jeedin waa cibaaraadkaodii de bal matalan hadalka kuba iman jiray rasuulka ilaahayna taas haddaba si aanay dee saacad ijaababa u waafaqin ruuxii waxan aan de uguma dhicin ayuu rasuulka ilaahayna weydiisay salawaatu waslamu aleyh xataa taasi hadday kaba dhacdo in ilaahay kaba yeelo dee ruuxii zakaat iyo dahaaro iyo qurbo ugaba dhigo bal markaa xadiis baa baabka inoogaba dambeeyey waana kan waqala abu macnin yutayimat bالtaصغir fi mawaadiع الثaلaaثaةi min اxadiiث manaa waxa weeyaan laba sheekh baa muslim lahaa waa zuhayr ibnu xarbin abu khaysama iyo abu macnin الraqashi zuhayr ibnu xarbin riwaayadiisu yatiimatun baa saddexa meeloodba dhacday lafdigaa mukabarka ah abu macnin raqaashi ismigu musaqar buu ahaa ma taskiir yutayimatun oo ismigoo la taskiiriyo ayaa saddexa meeloodba dhacday macnuhuna waa mid keliya xadaثna mحamed ibn الmuثanى alcanaziy xa وxadaثna ibnu bashaari walafd ibn الmuثanى qaala xadaثna umayaة bnu khaalidin qaaliban markan sidan aan aragno dee xaq uma dhexaysiin jirin aniga way ii dhexaysaaye waxaan soo arki jirnay weliba labadan waxaana laba idhaa kaana kafara sayrihaan sanad keliyana way wada dhinteen waana labadaa imaam labadoodana kutubtan lixdaa ee umuhaatu sita laba yidhaaho sheekhyadan lihi way la wada kulmeen oo waxbay ka wada wariyaan haddaba dee uu israacin jiray uun talabaadna sheekh keliya way wada leeyihin xadan oo kale dee meelihii inta badan xada aan kusoo arki jirnay halkani ma aha قال xdثna أمyة بن khالد qال xdثna شعبة عن أbي حمزة القصاب عن بن عabاس qاaل xadيiثka waan arki doonaayo sheekaaba abu حمزة yar qabtay oo markaa wuxuu leeyahay abu حمزhan magaciisa عمrان بن أbي عضاء ayaa la ydhaah الأسدي الواaصدي الqصاaبna wuxuu leeyahay waa bayاع الqصب qaabkuu iibin jiray waayo horeyn waxaan filayaa inan dee adcimo kuba soo maray nin qasaab oo qasaabku waa aljazaar ninkan dee xoolaha qala ayaaba qasaab laba yidhaayo waa gogoyntan iyo tan baaba dee laftugugaba yimi halkan markaa qasaabkani ma aha imika waxa weeyaan ninkan dee abu xamsat alqasaab ma aha inuu jazaar ahaaye qasabkuu iibin jiray oo sabbaa horta magacan looba yidhi sheekuna wuxuu culimada ka soo noqonayaa ibnu cabaas marka la eego isagoo weliba rasuulka ilaahay wax kaba warinaya dee ibnu cabaasna rasuulka ilaahay kaba warinayo xadiidkan un baa jira xadiid labaad maba jirto taas muslimna xadiidkan keliya ayuunbuu kuba leeyahay waa sheekhaa intaaba inoo wada faa'iideeyey wuxuu sheegayaa ibnu cabaas wax isaga mawquuf ku ahoo dee muslim iyo yahuudi shuraakoobo oo kale iyo inay taa karaaha ay tahay shuraako noqda tijaaro inuu isaga ibnu cabaasba kaba wariyay lakiin kaasi marfuuc maaha arrin kalena sheekhu uu inoo faa'iideeyo wuxuu leeyahy bukhaari iyo muslimba hadday ismi suurada le maha qasaabkee waa abu xamza haddaan iska dayno xarakaadka mee dhibca aan dayno jamra iyo xamza sibay u wada qormayaan marka aanaya dhibcahan baa kala duwaya beryaha horan haddii la doono may dhibcayn jirinba marka wuxuu leeyahay haddaan ibnu cabaas oo suuradan ismile oo ama kunyali kaba horeysa waa abujabra un kitaabkana uu kusoo noqnoqdaa nasr bnu cimraan laakiin wax abu xamze la yidhaaho ninkan baa jira talabaadna waa xadiidkan oo keliya kitaabka bukhaarina kumaba laha wax waa inta uu sheekhu yihi bal waxaan leenahay waa nin taabiciya xaafid ibnu xajarna uu kaba cabiro saduuq lahu awhaam raabica wuxuu siiya laba raqam raqamkan muslim waana xadiidkan un iyo iyo calaamadeeda waxay ka dhigan tahay bukhaari kitaabkiisa maaha kutub yaryaroo uu leeyahay baa jirto maanta intooda waa yaba madbuuce rafculyadayn oo macnaa waa juz ama kitaab yar oo sheekuu ku ururiyey axaadiis iyo aahaartii ku timi gacmaha sare in loo qaado salaada dhexdeeda waa jusu rafcilyadeyn bal dabacaad baan arkay oo dee aniga horta laba dabciya oobaan arkay oo midkood dee adigu kala iyo roon roon xagga taxqiiqa iyo taasun bal matalan haddaba calaamadda uu u dhigto taqriibna ya buu dhigtaa macnaa isagoo yadayn yadii kasoo qaadaya macnaa waxay ka dhigan tahay mim iyo ya bukhaarina wuxuu kaga sugayay kitaabka kuma sugna sheekhu wuxuu dee san uu sheegaybe laakiin juskaas buu riwaayo kuba leeyahay bal ninkan marka la eego aimo kala duwani way daciifiyaan ibnu marka la eego ibnu maciin oo kalena waa tawsiiqiya ibnu xibbaanna hiqaadka waa kuba sheegayo bal waa nin adigu shanigiisa iskuba khilaafsan yihin oo ee martabo xadiidkiisu kolley waa daciif un laakiin ictibaar uu galo imaka halkan ictibaaru gelaya lakin xadiidka duruqdiisa kale ayuu inoo leey ama dee riwaayaadka kale xogeynayo shawaahidaasi wuxuu yihi markaa qaala ibnu cabaas ba wuxu uhi kuntu waxaan alcabu mid ciyaaro maca sibyaan caruurtaan la ciyaarayay tewa hadda waa dee madiina malaa ilaa toban jirkiisiyaba yimaadeen haddii la idhaaho dee intii shicbiga lagu jiro dhita ama qabla alhijra saddex sanadood buu dhashay ka hor hijrada waktigana sanadii sideedaada hijrada ayay madiina de qoyskoodu yimi waa fatxu maka un bay yimaadeen waa wixii ka dambeeyey un weeye mucaawiyaba oo dee muslimatulfatxi mucaawiyaha isna xadiidka dikrigiisu inooguba sugan yahay dee waa markaa toban jir ama in ka yaroon baabu ahaa ee dee ciyaalkii lamidka ahaa ee da-diisa ahaa ayuu kula ciyaarayay meel debada fa jaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi fatawaaraytu waan dhuuntay rasuulki ilaahay waa haybeysi iyo dee taas khalfa baabin albaab gadaashi ayaa rasuulkii ilaahay iskaga qariyay rasuulka ilaahina malaa waa arkayo o qaala wuxuu uhi fajaءa waa yimi o faxada'anii xad'atan macnaa wuxuu iga dhirbaxay halkaa labada garab dhexdooda ayuu saa igaba dhirbaxay xada'ana waa inoo fasiri doonaa marka damboo lafti kale inoogu fasiri doona an eegi doone laakiin waxay leeyihin un gacantoo dee kala baxsan waa dhirbaaxadii oo ama qadaadka ama halkaa labada garab dhexdooda ruuxa lagaga dhufto ayaa xada'ani ama ficilkan loo isticmaala ficilkani waa taasun weeye waa darbuljabdi mabsuudatan bayna alkatifayn waa sheekhu intuu dhigtay ee waxaa dee aan ku kordhinaynaa ama qadaadka oo kale haddii ay urursantahay lama odhanayo taas dee waana sheekhu waxa kaba cabiray waa ta'niis maha xoog isaga xanuunjiye waa soo dhoweyn iyo mulaadafo taas baabay ahaydba ama dee haddii bal nooc ta'diibba haba noqoto e markan adigu waxa weeyaan rasuulka ilahi saa ugu yar dhuftay baraarujinun waqaala waxaanu yidhi idhab tag oo wadcu lii waxaad iigu yeedhaa mucaawiyata oo mucaawiyata bnu abi sufyaan qaala wuxuu ihi faji'tu waan imi faqultu waxaan ihi huwa yaakulu waxbuu cunayaa rasuulka ilah soomuu raacin runtuu cunaye qaala wuxuu ihi uma qaala lii wuxuu ihi idhab fadcu lii mucaawiya waa ku soo celiyey mar labaad de waxayna kol dii la yihi rasuulka ilah baa lagu ku yeedhayo inuu soo baxo uu soo booday ino xataa waataynu salaad kusoo marnay dee salaadii nin ku jirayo uu dhawaaqayo uu ku yidhi maxaa kuu diiday de inaad ajiibto e markii aan kuba yeedhay taas fadcu lii mucaawiyata qaala wuxuu uhi fajitu haddana waa nimo faqultu waa uu soo noqday huwa yaakulu cuntadii buu wali cunaya faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi laa ashbac allahu badnahu ilaahay calooshiisa ma dhergiyo taas buu yihi waa iminka sheekh wuxuu usoo qaatay ee baabkan ayuu usoo qaatay oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu hadalkan yidhi laakiin mucaawiya ee arrinka waxaa la arkaa inuu dee ama kolley macduur buu ahaaba taas oo kale aanu ducadan dee mudan oo dadka rasuulka ilaahay bal matalan dee ilaahay weydiistay haddii dee uu bal matalan ama habaaro ama lacnado ama taas oo kale inuu zakaat iyo dahaaro ugaba yeelo oo barhkood manaaqibtii mucaawiyay geliyaanbe oo bal matalan dee arrinkan ducadan ma mudanahayn oo markaa dee waxay noqonaysaa qolooyinkaa rasuulka ilaahay u duceeyey ilaahay qurbo iyo zakaat iyo kafaaro inuu ugaba yeelo ayaa hayd waana muslim si usoo qaatay weeye barhkood xagga manaaqibtay geeyaanba bal rasuulka ilahay baa ihi la ashcaba allahu badnahu dabeetana kolley waxa weeye uun malaa dee hadduu rasuulka ilaahay waa sida qurdubi ay dhahaan dee isagii uu kusoo celceliyey inuu dee soo baxana ay ahayd dibdhacan iyo tan iyo baaba keentay oo wax dee isagii jaanib uu soo saaray ama uu mutayba jaanibkaa marka laeg ama uu geystay rasuulka ilaahayna waa kaa dee shardigiisa si u horreeya xadiidkan ino lamaba socde laa ashbac allahu badnahu qaala bnu lmusanna ina musanna wuxuu yidhi qultu liumayata umaya waxaan ku uhi waa umayata bnu khaalid maa xada'anii waa lafdigan dee luqadaee qariibka ayuu weydiiyey xada'anii maxay tahay qaala wuxuu yihi qafadanii qafdatan lafdi kama sii qariibsan ayuu kuma fasiray oo wuxuu ihi qafadanii qafdatan oo markaa xada'nina waa ta aynu soo maray xadigu addarbu bilyadi mabsuudatan bayna alkatifayn ama bayna dee fi lqafa weeye qadaadka oo ruuxa dhirbaaxan gacantoo kala baxsan lagaga dhufto ama labada garab dhexdooda markaa dee ninkan markaa sheekhan ama umayat bnu khalafna oo kan nooguba fasiray laftigana inuu macnaha leeyahay qafadanii qaftatan macnaha leeyahy waa macnahaas weeye qurdubi oo wuxuu ku yidhaahaa kitaabkiisan dee mufimka uu yidhaaha ayuu kuba yidhaha xagga luqawiyiinta marka la eega ficilkan qafada oo qaafku horeeya faduna ay dambayso waxaa adigu macnihiisu yahay almashyu calaa suduuri اqadameyn ruuxu isagoo faraha taagay idhibtii aanay dhulkii saarnayn uu saa ku socdo ayaa la markaa ninka marka la sheegaya aqfad bay kuba magacaabaan haweeneydana qafdaa-u dee waa si marka la afcalfaclaa tii qiyaaskaba ahay taas baaba yidhaahaan ee wuxuu yidhaahaa maan helin qafadaniyo manaa xada'ani on tafsiirkan umayat bnu khaalid ahayn macnaha ujeedada aimadii luqada iyo culimadii luqadu may soo qaadin macnahan qafado oo macnahan leh ee uu kuba fasiray umaye tafsiirkan umaye laakiin dee dadkii luqadana aqoonta ulahaa markuu yahay hore bal waa tan oo waa macno kaleo luqawiyiinta hadduu dhaafay bal halkana waa tan kitaabka inooguba fasirane laakiin macnaha xada'ani iyo qafadani waa taan soo sheegnay macnahaas buu leeyahy xadiidkana ta iyada inooguba sugan waa jawaasu tarki subyan yalcabuna bima laysa bxaraam waa sheekha cibaaradiisii xadi waa kan ibnu cabaas waa ciyaarayay kolley toban jirna markaa waa gaadhay bal inuu ka roonaa baan filaynaa in caruurta yaryarayd laba daayo dee wixii aan xaaraam ahayn ay kuba ciyaaraan waa cibaaradiisi laakiin cibaarada saaxib markaa muflima yahay wuxuu leeyahay waxaa xadiidku inooguba sugan inay dee banaan tahay ciyaalkii in lama kii yaraad si dee inuu ciyaaro loo sii daayo muxuu yihi litanshada nafsu watataqawa acdaau watatawaqaxa rijlahu sidee naftiisu haddii uu meel un lagu hayo o kale waxaa la arkaa inuu kabidmo oo taase naftiisii tani nashaad bay u tahay furfurnaan bay u tahay waa mid acdaadiisina ciyaarta buu leeyah waa suu ka cabiray qordobi way ku xoogaaysa watatawaqaxa rijlahu tatawaqaxna macnaa tasallabo dee balaa orodkan iyo socodkan iyo waxana lugihiisna way adkaanayaan oo umuuraha daraaddeed ba adigu bal jawaaskeed arrinta kale xadiidka inooguma sugan inuu sheekhu sheegay rasuulka ilaahay waa ilmahan ma qaangaadhin markaas ibnu cabaas waana diray waxbuu dee bal maalan u diray fariin buu gaadhsiiyey bal markaa wuxuu leeyahay inay welina ma qaangaadhine haddii ruux hadiye loogu dhiibayo ilmihii yaraa ama xaajo sidan oo kalea loo dirayo oo kale waxyaalaha caynkaasa waa wax dee iyagiina hebel baa kuusoo dirayna ilmahan yar laga aqbalayo gees kalena la ictimaadsan karo waxyaalaha caynkaasa ama ruux fariin la gaadhsiinaya ama hadiye loogu dhiibayo ama sanoo kale hebel u yeedhoo kale waa umuuro loo ictimaadsan karo walow aanu mukalaf ahaynba ilmihii yaraa loo ictimaadsan karaa arrin kaluu sheekhu halkan ishaaraayo uu leeyahay ama uu sheegaya uu leeyahay sidii keyrkii leeyahay eeg rasuulka ilah dee waa ina cabaas waa walow qoyskii yahay idlaalna uu meesha jiro isaguna waatu ku qayday ilmo dee kale oo ruux kale dhalayba laakiin ruuxu uu iskuba hadlaynayo hadduu waxyaalaha caynkan oo kale saas oo kale u dirto jawaaskeedna xadiidka way nooguba sugan tahayoo lama odrhanaya buu leeyahay hada tasarufu fii manficati sabiil waa ilmahan yar manfacadiisi oo lagu tasarufayo iyadoon idan la-aan looguma tasarufayo waayo wuxuu leeyahy waa qadar yar oo sayasiira shareecadna ay musaamaxadeed iyo iska fudaydinteed ay laba timi de idla curfigii dadkuna uu kuba socdiyo camalkii muslimiintii oo oo dee bal markaa balaa waxyaalaha ay wasooge ilmo yaroo dee aad tiraa halkan dukaankan wax iga soo qaadiya halkan ama biyaha iisoo iibiya ama waxyaalahaas waa wax iskaba wada imanaye bal sheekhu wuxuu leeyahay walow dee manfaco imika ilmahan yaroo dee idan la-aan iyo ciddii waalidkii oon faseexin loogu tasarufaya ay tahay curfigii muslimiintuna uu kuba tegey waa ku socday waana shay yaroo fudud oo dee shareecadii ay iskaba ogolaatay waa wixii aan darar ugu sugnayn ee meel dheerba ahayn ee iskaba fudud oo kale waa arrinta halkan oo imika xadiidka uu kaba soo qaatay xadaثanii isxaaq bnu mansuuri qaala akhbaranaa النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثل حديثkii kale u sheegay kole waa xadيث aynu hore usoo maray xadيثkan yar raacinaya waayo horeynu usoo marayba ma sii dheerayn marka aynu soo maray waa saa daraadeed buu raqم aan raqمkii imaka dee isku xigay aan ahayn uuba siiye baabu dami dilwajayni wa taxriimi ficli ruuxii labawajiilo ahaa iyo bal ceebeyntiisa iyo dembigiisa iyo ficilkiisaasi inuu xaaraam yahay taas buu baabkeedi yahay xadiidku waa xadiid aynu soo maray xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki عan abi zinaadi عan اlacraji عan abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ina min shari الnaasi dadka kuwa ugu sharka badan waxaa kaba mida dalwajayninka laba wajiila ah waa kee aladi kaasoo yaati imanaya haulahi waa qowm biwajin weji buu ula imanayaa haulahi waa kuwo kaloo iska soo horjeedaan biwajin weji aakharo dee kuwan markuu la joogo inuu iyaga kiska mi iyaga ka mid yahay ayuu uga dhigayaa kuwii kaleu la caayaya la xamanaya wax kaba sheegaya hadhow markii uu kuwii kale u tagana hadalkiisii mid aan ahayn buu laba tegaya hadduu labada dhinac ee kuwan weji buu ula yimi islaax buu u wadaa iyo wanaajin inuu isu soo dhoweeyo bal wixii dee uu shari ogaabuu qarinaya wanaagun buu sheegaya bal suurada inoo dambayse baabka dambeeye inooguba imanaya isdhex daraaddeed bu hadduu doono waxaan dee bal matalan kadib uuguba dhacaya si isugu soo jiido oo wanaag buu u wadaa kaasi isagu maaha ka loo jeedo bal waa shay fiican waanayna muslix baa lagu magacaabaya lama odhanayo waa ruux been sheegay waa ruux dad isku diraya waa ruux laba wajiilaah ee kani waxa weeye waa kii daa'ifo kastaba u imanayay isagoo isaga dhigayay inuu iyaga ka mid yihi kuwa kala khilaafsanyay kuwii kale marka uu tagana haddana iyagiibu saa isagaba dhigaya kaaba weya kaas baa waayo isku dirna markaa meeshii iyo namaamana way iman kadib baa meeshii imanaysa bal markaa kaas dadka ka ugu sharka badan ama kuwa ugu sharka badan buu kaasi kaga mid yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بn رbxi qal aخbarana layث عan يزيid بn abi xabiibi عan cراaki بni maliki عan abi hurayrata anahu samca rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yquل ina shar الnaasi dulwajayni aladi yaأti haulaaءi bwجهi haulaaءi bwجهi xadaثnي xrmlة بن yaحyى qal aخbarnي بن wهbi qal aخbarnي yuنuس عan بn شhaabi أنه qاal xadaثnي سacيid بن المسyب عan أbي هurayraةa أna rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم matigii isagoo dhamayn buu sanad kala u laameexa وxadaثnي زhayr بن xرbi qal xadaثna jrيir عan cmaaraةa عan أbي زurcةa عan أbي هurayrata qal أnahu qaal wuxuu saa u yeelay sanadku abu hurayru isugu imanaya dee waxaaba malaa way suurtagal bay ahaan layd markuu can saciid ibn musayib joogay inuu yidhaha xa waayo abi hurayra waa halkii laguma kulmaye laakiin waa dhameeye kollay saasaana daahir ku ahayd be qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam tajiduuna min shari الnaasi dalwajayno xadiidku isagoo xadiid kale la socda ama in kale ay laba socotay bu aynu hore usoo maray waxaa helaysaan dadka kuwa ugu sharka badan inuu ka mid yahay ka labada weji leh aladi yaati haulaaءi biwajhin wa haulaaءi biwajhin wallahu subxaanaه wataعala alى aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila